wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda dastuurka dowladda federaalk ayaa shirka uga furmay magaalada baydhabo waxaa looga hadlay sida bulshada looga qaybgelin lahaa qabyo qoraalka dastuurka iyo suurtagalnimada dastuurka in la gaarsiiyo afti dadweyne wasiirka dastuurka dowladda federaalk cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa sheegay shirka inuu socon doono muddo laba maalin ah laguna falanqeyn doono bulshada in dastuurka laga qaybgeliyo iyo warbixin dhammaystiran wasiirada maamul goboleedyada in laga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda dastuurka dowladda federaalka sanadkii lasoo dhaafay o dhan waxaan ku mashquulsaneen habraaci la raaci lahaa ama processka in wax laysku ogyahay laga wada shaqeeyo sababtan waxa waxaan ku mashquulsaneen habraaci la raaci lahaa ama processka in wax laysku ogyahay laga wada shaqeeyo sababtan waxa waaye siyaasadda soomaaliya badana waxay kusoo hallowdaa iyadoona laysla fahmin habkii shaqada lagu qaban lahaa oo aan laga lahayn isku fikrad shaqadii la bilaaba hadhow waxaa yimaado isku dhac fara badan aa yimaado waa ogtihiin sababtii aan kow bilownay madasha inaan sameynayna ahayd inaan isku si meel wax u wada wadno oo aan hadhowda khalad iyo mugdi usan imaanin processkina si oo smooth ah uu noogu dhaco qabyo qoraalka dastuurka ayaa qodobada qaar ay ku muransanaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hase yeeshee wasiirka dastuurka dowladda federaalka cabdiraxmaan xoosh jibriil wuxuu caddeeyey haddii dowladda federaalka ururada bulshada iyo maamul goboleedyada gacmaha la isqabsado la dhammaystiri karo qabyo qoraalka dastuurka lana gaari karo qof iyo codkiisa inuu dhiibto wuxuu sidoo kale wasiir jibriil muujiyey in degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda federaalka ay qorsheynayso inay gaarsiiso dastuurka haddii aan aan guddiyada dastuurka ana aan soo soconno maamul goboleedyadii aan soo soconno ururadii bulshadana oo aanan ka maaraminna ayagana aan soo soconno waxaan qabaa annagoo gacanta isku dhaxaysano inaan dhammaystiri karno dastuurka khilaafaadkana yarayn karayno hadda ururada bulshada roolka doorka weyn ay hadda cayaaraan waxay soo noqdeen waa qaan gaareen oo mashhuuray soo noqdeen maalin dhaweynta markaan annaga iyo isqabsanay guddiga baarlamaanka iyagaana soo dhex galeen iyagaa group lala soo fadhiisteen arkay wixii carqalada ah isku dayay sidii laysugu soo dhawaan lahaa marka waxaan qabaa intaas annagoo ka kooban haddaa sla soconno inaan dastuurka dhamaystiri karno tan kale oo aan rabno waxa waaya dastuurkan waxaa la isweydiinaya yaa iskale horta koo labaatanka mas-uul oo madaxda ah oo rag u wada badan waa iskale rag u wada badan rag wada ah actually waa iskale waxaa iskale inteena kaloo siyaasiyiina ama madaxda ururada bulshada iyo beebisarka dadka dhaqaala haysto mise waxaa iskale muwaadinka jidka maraayo meel walba ha joogaya dastuurkan waxaa loo sameeya ummadda soomaaliyad o dhan ummadda soomaaliyad badig badigeedana ma wada aha dad wax wada bartay ama dhaqaalale ama shaqeeya ama beemisar ama dad caadi ah oo nolol maalmeedkooda raadsada waa oo baadiye iyo tuulo degan marka annaga sanadkii lasoo dhaafay magaalooyinka aan tegeyna baydhabo ha ka mid noqoto garow ha ka mid noqoto kismaayo cadaado jowhar waxyaalaha nalaku qabsada waxa waaye shaqo fiican waa wadiin waa fiicanta haddaba waa madaxweynaha waana lahaa laakiin dad badana waxay lahaayeen intaan cafi ma ah enaf ma ah dastuurka dadka iska lahaa ril iska lahaa hala gaarsiiyo oo ah degmooyinka hala gaarsiiyo because haddii aad aan aan aan magaalooyinka ku hayno keliya dad yaraa keliya ka faa'iidaysanayo aan ogaanayo waxa meesha ka socda wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo qabyo qoraalka dastuurka looga hadlayo waxay ku qabanaysay magaalooyinka dalka qaarkood sida muqdisho garowe baydhabo kismaayo iyo magaalooyin kale taasi oo ay ka qaybgelayeen qeybaha kala duwan ee bulshada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo